bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka aanu idiin heyno waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in ay sii kordhayaan tirada dadka ka bogsoonaya cudurka covid nneteen waxaana dhinaca kale hoos u dhacaya tirada dadka laga helaya cudurkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo booqasho ku jooga deegaano ka tirsan gobolka mudugna waxaa lagu wadaa maanta inuu gaaro magaalada hobyo ee gobolkaasi ciidanka xooga dalka ayaa ah dadaallo xal looga gaarayo colaadbeeleedi waxay ka wadaan deegaano hoostaga magaalada maxaas ee gobolka hiiraan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad tababar lagu soo xirayay arday loo tababaray la tacliidda covid nneteen oo wax ka baratay jaamacadda ummadda soomaaliyeed bulshada ku dhunqan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakoolna waxay soo dhoweeyeen furitaanka xarun madaxtooyo oo dowladda federaalku ay ka hirgelisay magaaladaasi wararka dibadda ee aanu idiin helno waxaa ka mid a qaramada midoobey waxay walaac ka muujinaysaa khilaafkaas oo kala dhex galay dowladaha shiinaha iyo hindiya kaasoo sababay in ay isku dhacaan ciidamada wadajooga xuduudda u dhexaysa labadaasi dal waxaana ka dhashay khasaaro
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa subax arbacaha taarikhdu waxay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha lixaad sanadka laba kun iyo labaatanka warkii oo fidsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay inay sii kordhayaan tirada dadka ka bogsoonaya cudurka covid nneteen waxaa dhinaca kale hoos u dhacaya tirada dadka laga helayo ee caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo gobolada dalka aamina xaaji xuseen ayaa soo koobaysa
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marowfoosiya abeekar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ay covid sagaaliyo toban ku sheegtay in fayruska corona ay ka bogsadeen labaatan iyo toddoba qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dalka bogsaday ka dhigaysa ku dhowaad lix boqol afartan iyo sagaal marowfoosiya abikar nuur ayaa sidoo kale cadeysay in la diiwaangeliyey lix iyo toban xaaladood oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah oo kala jooga somalilan shan iyo toban iyo koonfur galbeed oo hal qof ah taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa laba kun lix boqol konton iyo sideed ruux bukaanada cusub ee kooiyo toban ka mid ah waa rag shanna waa haween afar labaatankii saacii ugu dambeeyey ma jirin bukaano u geeriyooday covid sagaal iyo toban waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ee gaaraysaa siddeetan iyo sideed qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortaga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku leeyahay
aamina aad ayay u mahadsan tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye khoorqoor oo booqasho ku jooga gobolka mudug ayaa waxaa lagu wadaa maanta inuu gaaro magaalada hobyo madaxweynuhu inta uu gobolkaasi ku sugan yahay waxa uu dhagax dhigay mashaariic laga fulinayo deegaanada gobolka mudug warbixintan iyo xaaladda guud ahaan gobolka mudug iyo mashaariicda uu madaxweynuhu durba dhagax dhigay iyo kuwa lagu wada in magaalada hubyo uu maanta uu gaarayo iyo waxa laga filanayo isoo dhoweyntiisu sida ay tahay waxaada taleefonka magaalada hubyo ku jira baashi cali xasan waryahayaga baashi soo dhowow subax wanaagsan hubyo iyo gobolka mudug iyo booqashada madaxweynaha galmudug bal inooga waran
waa mahadsan tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo shalay ka ambabaxay safar dhulka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uu safar shaqo shalay uu ku qaatay deegaano badan oo hubyo hoos yimaada hamiinka xalay ahaa wuxuu ku hoydiyay deegaanka wajin oo lixdan kilomitr u jira dagaal xeebeedka hobyo ee gobolka mudug halkaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada uu kala kulmay uu ka xog dhageystay maadaama deegaanka wasil ay kamid tahay deegaanada waaweyn ee galmudug dabcan baahiyada bulshada iyo qabaan waxaa la filayaa sagaalka subaxnimo ee saaka ama saddexda saac sida qof walba u garanayo madaxweynuhu in goob fagaara oo kula hadlo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta galmudug ka tirsanaya halkaas ku soo dhoweeyey eemadii xalay uu la qaatay bulshada ama maamulka iyo qaybaha kala duwan bulshadana uu halkaas uu kula hadlo dhammaan madaxweynuhu wuxuu u kuurgelayay intuu deegaanada uu marayay xaaladaha aas-aasiga ah ee deegaanadaas ay ku sugan yihiin iyo qorshayaasha dowlad goboleedka galmudug uga yaala ee dabcan kor uqaadista goobaha bulshada lagu adeego inka dambe ee maanta waxaa la filayaa madaxweynaha cabdirashiid gaaro degmaxeebeedka hubyo halkaas oo wax ka badan laba isbuuc qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynuhu ay ka socotay
waayahay bal ka waran gobolka mudug iyo deegaanada uu ilaa iminka soo maray madaxweynaha galmudug xaaladooda iyo haddii ay jiraan wax madaxweynuhu ama galmudug mashaariica oo ama la dhagax dhigay ama xariga laga jaray iyo dadka deegaanadaasi rajada ay qabaan madaxweynuhu cabdirash cabdirashiid safarka ku jiray shalay wuxuu garay uu booqday gelinka dambe ee wadada dhismo oo socda gob oo runtii isku xirtaa degmooyinka gaalkacyo iyo biyo madaxweynuhu wuxuu ku ammaanay guddiga isku xilqaamay sida isxilqaanka ah in waddadaas ay ku dhisaan wuxuu balan qaaday dowlad goboleedka galmudug waa suu madaxu ka yahay oo qayb ka qaadan doonaan dhalitarka iyo waddadaas iyo laami ay ku heli laheyd si ay u soo socota ganacsiga degmooyinka gaalkacyo iyo hobyo iyo eegista kaabayaasha bulshada loo qabanayo si fududa in gaaraan marka waxyaalaha ugu muhiimsanaa safarka shalay marka laga tago xogtiga bulshada waxaa kamid ahaa booqashada iyo dhiirigelinta wadada dhismooda socda ee gob oo socota hobyaha gaalkacyo oo wax ka badan shan sano si si isxilqaana ganacsata iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug ay si isxilqaana ku dhiseeyeen marka madaxweynuhu hobye markuu taganaya sidaasoo kale waxaa la filayaa inuu ballanqaadiyo iyo sidoo kale mashaariico uu halka dhex dhigo oo ay qayb ka tahay dhiirigelinta dhismaha iyo maalgashiga hobyo
aada buu mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga baashe cali xasan oo ku sugan magaalada hobyo ee gobolka mudug ka warramaya socdaalka madaxweynaha galmudug lagu waday maanta uu ku gaaro magaaladaasi wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad tababar lagu soo xirayay arday loo tababaray latacaalidda covid n ardaydaas oo wax ka barata jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho sida uu ka waramayo wariyahayaga maxamed daahir degane tababarkani oo lagu baranayay ka hortagga cudurka covid nnteenka oo ay bixinayeen macallimiin talyaani ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo tababarkani ay qabatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana muhiimadda tababarkani sharaxaad guud ka bixiyey guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesor maxamed axmed jimcaale kaasi oo sheegay in jaamacaddu ay wakhti badan gelisay kaalinta ay ka qaadan karto ka hortagga cudurka covid nteen iyo habka bulshada loo fahamsiin karo cudurkaasi
barnaamijkan waxaan u qaybaynaa annagoo isleh oo ixtiraamaynaa muxuu ahay covid nteen mataqaanaa distancing anoo ixtiraamayna waxaana dadku ma wada qaadi karo marka waanu kala qaybinay dadkii laba guru ayaan u kala qaybinay oo aan dhahnay afartan iyo shan konton maximum ka badan ayaa laga badanin haddee soomaaliyana waa ognahay kooxa umaanaysa markii wixii buuxsameen ilaa wilatan laga reebi maayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed siciid ayaa isaguna dhankiisa waxa uu caddeeyey kaalinta ay dhakhaatiirta jaamacadda ummadda soomaaliyeed ku leeyihiin fahamka cudurka koronaviruska ee bulshada soomaaliyeed la fahamsiinayo isaga oo tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay in jaamacadda ummadda ay kaalin muhiima ka qaadato khatarta cudurkaasi habkii loo gaarsiin lahaa fahamkiisa bulshada soomaaliyeed waxaan u wada shaqaynayna waxay tahay waa ummadda soomaaliyeed idinkuna qayb ayaa ka tihiin wax walbood u baahatiin oo facility aan inaan anaga ka shaqayno ma ahan oo keliya in tuishinkiina iyo dhibaatadaa maraysaan keliya ma ahan dowladdu aad bay u xoog weyn tahay meelo badan bay wax ka qaban kartaa marka waxaan aaminsannahay in aan run ahaantii qayb weyn ka qaadan karno waxbarashadiina ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed cabdalle jaabiri ayaa waxa uu kaalintan ay qaadatay jaamacadda uga mahad celiyey isaga oo fikir wanaagsanna ku tilmaamay in tababar noocan oo kale ah oo lagu baranayo ka hortagga cudurka covid nteenka lagu qabto dalka arrintaasi oo uu sheegay inay ka dhigan tahay in bulshada soomaaliyeed ay doonayso hab isku tashi ah in ay uga badbaado khatarta cudurka covid nteen isagaoo soo xiriyay tababarkaasi barnaamijkan maanta runtii waxa waxaan aaminsanahay inay ahayd fursad aada u fiican iyo hal abuur aada u fiican markii la wareeray oo dadka guryaha isku wada xireen in rofesor jimcaale iyo tiimka jaamacadda ummadda inay u fakaraan inay keenaan korso noocan oo kale ah iyo dal runtii ku dhibaatooday khibrad fiicanna ka hela covid nteenka waxay ahayd hal abuur aada u fiican iyo runtiisu mataqaanaa dadaal aada u fiican waxaan rajaynayaa dhakhaatiirta halkan fadhida gabdha iyo wiilal iyo dhakhaatiirtii kale iyo dhallinyaradii ka qayb qaadatay barnaamijkan oo aan aaminsanahay waddanka intiisa badan inay ka qayb qaateen in ay ka faa'iideeyaan ayagana uga faa'iideeyaan walaalahood kale ee runtii gobollada kuwii ka qayb qaatay
codka wasiiru dowlaha waxbarashada waxa u dambeeyey warbixintii wariyahayaga maxamed daahir degane wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay inay dhiiro gelinayso ee dalxiiska iyo weliba horumarada laga sameynayo iyadoo magaalada muqdishona ee qeybo ka mid a magaalada dadku ay ee, bilaabeen in marka la gaaro ee, dhammaadka asbuuca ay tagaan meelaha ee, ku habboon dalxiiska sida degmooyinka daynila iyo kaxda warbixinta warkan waxaa soo koobaya cabdulaahi maxamed amiin qorshe muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay degmooyinka sida weyn isugu diyaarinaya martigelinta dalxiisayaasha soomaalida ee ka kala yimaada gobollada dalka iyo dalalka dibadda si wakhti fiican nasiino iyo dalxiisba ay ugu qaataan goobaha degmooyinka qaar ay u diyaariyeen dadka dalxiiska degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa ka mid ah degmooyinka sida weyn ugu muuqda xiliyadan ee qaabila mas-uuliyiin iyo shacab wada damaashaadaya waxaana taasi ay muujinaysaa in maamulka degmada uu xooga saarayo sidii degmada looga horumarin lahaa adeegyada dalxiiska maxamed abuukar jacfar gudoomiyaha degmada daynile ayaa dhalinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo u dalxiis tagay degmadaasi kula hadlay xarunta degmada waxa uu sheegay in degmadu ay leedahay qoobo kala duwan oo loo diyaariyay dadka dalxiiska maanta waxaad joogtiin degmadiinni gobolka gobolka banaadir oo dhanna waa degmooyinka ku yaalona waa degmooyinkiinni tan kaliya ma aha meel kasta waa la wada degan yahay waa la wada joogaa dhallinyaraduna saan oo kalena maarata isudhex dhafnaato isula shaqayso oo wax aad u fiican waan idinkaga mahad celinaa dadaalka awoodiin annaguna dadaalkaas qiyaama ka naqon doona haddii ilaahay yidhaahdo waan ku mahadsantihiin galabtana insha allah waa laydin soo wareejinaa meeshaa rabtiin daynil qaybtaa ka rabtiin dad beelaha rabtiin dad meelihii dalxiiska rabtiin intaba waa soo mari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wax dhibana insha allah kala kulmaysiin haddii alla idmo ilaa caawa shan saac lix saac isaga gaari kartiin qaar ka mid ah dhalinyarada socdaalka ku tegay qaybta beeraha ee degmada oo ay ka baxaan khudaarta noocyadeeda kala duwan gaar ahaana muuska ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka maamulku u geliyey dalxiiska dhallinyaradii magaalada ugu horeysay ama labeyntii magaalada muqdisho ahayd ayaa waxay maanta isugu imaatay beertan quruxda badan aad u jeedaan waxaa safarka qayb ka ah dad sarsare oo xubna ka ah golaha fulinta ama wasiirada sidoo kale xildhibaano sidoo kale dhallinyaradii ka shaqaynaysa guud ahaan shirkadaha iyo hay-adaha kala duwan ee magaalada muqdisho ku yaallo waxaan u mahad celinayaa guddoomiye jacfar oo la-aantiis aan waxba noo qabsoomi lahayn markii aan u sheegnay in tiim dhallinyaraha ay degmada u soo socdaan yidhi maxaa la yidhaha waxaan u fidiyey gogol iyo qado wuu ku mahadsan yahay guddoomiye waxaan leenahay annaga iyo intii naga horreysay inta naga dambeysay aad casuumaadda u fidin doontaba waxaan leenahay waxaa tahaliyey waxaana la geeyey ilaa iyo dhowr goobood oo kala duwan sida beeraha dayniila geeskeeda ku yaalo sida ayroboorka sida maxaa la yidhaahdaa dhul doogla oo qurux badan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya waxay lafdhabar u tahay kobcinta adeegyada dalxiiska dalka waxaana mar walba ay hormuud u tahay in dhallinyarada soomaaliyeed la dareensiiyo in dalkoodu uu leeyahay goobo badan oo dalxiiska ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xildhibaan aadan isaaq waxa uu sheegay in wasaaraddu ay dhiirigelinayso islamarkaana horumarinayso adeegyada dalxiiska dalka
ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaa waajib inaga saaran horumarinta barnaamijka qayb qaadashada horumarinta barnaamijka dalxiiska waxaad aragtaan gadaashayda taagan dhallinyarada reer muqdisho oo maanta usoo damaashaa tagay degmada dayniile waxaan halkan u joognaa dhiirigelin iyo reenrayn iyo farxadda damaashaadka dalxiiska inaan qayb ka noqonno ka wasaarad ahaan sharafayna noo tahay halkanna kuma ekaan doonto waxaanu ku wareegi doonaa dhammaan magaalada muqdisho waxaanu u gudbi doonaa gobollada dalka waxaan u taagannahay mar walbo goor walbo iyo goob kasta horumarinta dalxiiska dalka soomaaliya isbeddelka amni ee ka dhacay gudaha dalka iyo guulaha ay gaareen ciidanka xoogga waxa ay horseed u noqdeen in dalka ay ka bilowdaan in bulshadu ay ku tartanto soo bandhigidda goobaha qurxoon ee dalku uu leeyahay si ay u soo jiitaan dalxiisayaasha cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
ciidamada xoogga ah dalka ayaa waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga sidoo kalena xal looga gaarayo colaado beeladyo ka dhacay qeybo ka tirsan gobolka hiiraan waxay ka sameeyeen deegaan hoostaga magaalada maxaas ee gobolkaasi waxaa kaloo ciidanku ee isla howlgalladaasi ay ay ka sameeyeen qeyba hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo ay xusid mudan tahay in shalay ee ciidanka xooga iyaga ay soo furteen muwaadiniin u abdubnaa maleeshiyada al-shabaab oo ay madax furasho ka rabeen haddaba qadka teleefonka ee gobolka hiiraan waxaa hadda si toos ugu jira cabdishakuur ismaan cali waxaan rabaa ee inaan soo dhaweeyo ugu horreyn cabdishakuur bal dadaalka ciidanka xooga ee lagu xalinayo colaadihii ka dhacay ee magaalada maxaas iyo deegaana hoostaga ee nooga waran iyo halka uu ku dambeeyey
cabdishakuur aad baa mahadsan tahay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybaha kow iyo labaatanaad iyo todoba iyo labaatanaad ee ka howlgala maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa waxay wadaan dadaalo badan laaran oo nabadeyn iyo weliba soo dhawaasho lagu sameynayo shacbiga soomaaliyeed ee ku nool deegaanada hoos yimaada matalaan iyo maxaas oo ku dagaalamay duseere ee ku dagaalamay araade dhul daaqsimeed ballaaran oo halkaas ku yaala dadka ku nool deegaanadaasi inta badan darintooda way soo laalaabatay ciidanka xooga dalka oo labada dhinac ka socda ayaa gaaray deegaanka waxaana ku guuleystay inay kala qaadaan maleeshiya beereedyadii halkaasi isfar fadhiyey sidoo kale waxa ay heshiis u sameeyeen labadaas goolood oo ah in aan deegaan lagu dagaalamay aan wax huba lagu qaadan karin ilaa muddo afartan cishaa si loo dhamaystiro heshiiska ilaa shalayto ayay gaareen degmada maxaas ee gobolka halkaas oo maamulka degmadaas iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay kula kulmeen oo markaasi kala hadleen sidii nabad waarta deegaanadaas lagu gaari lahaa oo dadka soomaaliyeed ee xoolodhaqatada ee si wadajir u noolaan lahaayeen intaas marka kasoo laabto ciidamada xooga dalka shalayto howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen beledweyne iyo nawaaxigeeda waxaay ku baacsadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo lacaga baala dadka qaadan jiray waxaa lasoo qaaday boonooyin ay ku qaadan jireen lacago baada oo gaadiidka iyo dadka iyo beeraha iyo xoolaha intaba ay si joogtaa maalinlaha weliba ay kaga qaadi jireen maleeshiyada kooxda al-shabaab taasi oo dadkuna ay aada u dhibsadeen ayaa sidoo kale ciidamada waxaa markii ay kala eriyeen maleeshiyaadka goobaha ay ku qaadi jireen lacagahaasi baada oo sakawaad kugu yeeraan waxay ku guuleysteen inay soo furtaan laba muwaadin oo soomaaliyeed oo dadka deegaanka luqjiilow oo qiyaastii labaatan kilomitr koonfurtaagan beledweyn oo maleeshiyaadkan ay gacanta ku hayeen islamarkaana ay u haysteen in ay waxyaabaha maanka duura inay isticmaalayeen taasi oo sababtay dadka deegaanka kay u tageen oo ay damceen inay shabaab kasoo deystaan dhalinyaradan ay afduubteen waxay shabaab ugu jawaabeen inay u baahan yihiin oo ay madax furashahaan ugu haystaan qore laba qore oo ak forisabana iyo lacag shan boqol oo dollara taasi oo wadarta guud lacagta ka dhigaysa kun iyo sagaal boqol qofkiiba inuu bixiyo sidaan ay kusii diidi doonaan dadkan ay bixi waayeen ciidanka xoogga dalka ayaa soo furtay muwaadiniintaasi oo beledweyne hadda ayay ku sugan yihiin waxaana jira masaalax yacquub abaanduulaha qaybta labaatan iyo toddobaad uu sheegay intaa ka kumida gobolka hiiraan intay ku sugan yihiin al-shabaab howlgalka uu yahay mid ballaaran oo sii socodba ah
waayahay cabdishakuur ismaan cali waryahayaga gobolka hiiraan ayuu ahaa ku sugan magaalada beledweyne oo ka warramaya howlgalka ciidanka xoogga dalka ay xal uga gaarayaan colaadbeeleedyada iyo sidoo kale midka ay kula dagaalamayaan kooxaha argagixisada ee ka soconaya gobolka hiiraan south africa muwaadinkii shanaad oo soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiis lagu dilay dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi abasho ayay ka muujinayeen dilalka soo noqnoqday waxaa ka soo warramay waryahayaga cabdiqaadir axad
walaalkii naxariis allah siiyo qaraabadii iyadoo tii dadkii isaga dhalay iyo ehelkiioo kale dhamay meesha isugu tumanay anigoo ku horlaaya dadka inta degan oo isku darka magacoora
allah u naxariistay cabdi iidow oo saddexiyo tobanka bishan xilli habeennimo uu ku sugnaa dukaan ku yaala tuulada istaraan ee duleedka magaalada cape town kooxaha burcada ay xabado kaga dhufteen feeraha dhaawac awgiisa u geeriyooday ayaa lagu aasay magaalada cape town cabdi idow waa muwaadinkii shanaad ee muddo toddobaad ah lagu dilo dalkan koonfur afrika waxaa maalin ka hor lagu aasay isla magaalada cape town cabdiraxmaan macalin cali oo isla habeennimadaasi lagu dilay isla tuulada straan ee duleedka magaalada cape town jaaliidda soomaaliyeed ee magaalada cape town ayaa walaac ka muujiyey dalalka isdabajooga ee dhalinyarada soomaalida lagu geysto dalkan koonfur afrika xilli ay dalka koonfur afrika u soo raadiyaan inay ka helaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal waxaan leenaha walaalkayn gacangardarnaa dishay in ilaahay jannaatulfurduusa ka waraabiyo saddex ninaan ahayno u dhahayey hal dhaawac yahay aniguna riidaan ka taagnaa buur dukaankii ou dhacdadu ka dhacdana waan tegey meeshay xabadaha ugu yaalla meesha ou taagnayna waan teg ninku waan yimiday nin xabashahow ahaay war muxuu wadaa aan wada dhahnayna saddexdiina ninkuwa meesha taagan adigu ka qaba adigu ka qabo aan isdhahna yirhiin gacantan aa loo taagay markii lacagtii laga filaya gacanta waqara kala soo baxay yirhiin xabadana nagu soo furay maanta halkaan istiraan waxaan ku aasnay wiilashii habeen horeta lagu weeraray lagu dilay halkaan dukaamada istiraan walaalkeen cabdiraxmaan iidow ayaan hadda halkaan aanu ku aasnay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdows ilaahay inuu dejiyo
marxuumka waxaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon oo wadankan soo galay waqti dambe waxaan uga tacsiyanayaa ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii sida gaarka ay u taabanayso tacsidaan inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan si guud annagoo ah reerkii iyo asxaabtii halkan kula sugnaaday ee iska warhaayeen aan tacsi u daraynaa dhammaan reer iidan maxamed si guud cabdicalas guure waa guddoomiyaha seyf soomaali ee dalkan koonfur afrika
waxaa waaye waa meydkii shanaad ee isbuucan dhexdiisa ka dhacay deegaankan cape town run ahaantii arrintan way soo laalaabatay waxayna ku socotaa waddo aad iyo aad halis u ah markii loo fiiriyo xilliyadii lasoo maray waddanku wuxuu ku jiraa xaalad bandoob ah oo ah covid-19 haddana sida muuqata weli waxaa socda dilalkii iyo dhacii lagu hayay dadka soomaaliyeed ee ku nool south africa cape town waxay maraya isbuucii ugu horreeyey in shan qofood hadda ay ku geeriyooto sidaas awgeedna waxay u eg tahay xaaladdu inay tahay xaalad cakiran oo ka duwan tii hore isla toddobaadkan ayaa magaalada rustenburg ee dalkan koonfur afrika lagu diray ibraahim maxamed xasan oo ahaa wiil dhallinyaro ah xilli fiid ah isagoo ku sugan dukaan uu ka shaqaynayey magaalada rustenburg ee gobolka north west allah u naxariisto ilaahay qabrigiisa raawda min riyaad aljanna allah uga dhigo beer beeraha jannada ka mid allah uga dhigo annagana allah inooga daba naxariisto cabduqaadir axad dhaqane warbaahinta qaranka soomaaliyeed britoria
halkaa warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobey ayaa ugu baaqday dalalka hindiya iyo shiinaha inay si aad ah isku xakameeyaan kadib markii labada wadan uu dhex maray iska horimaad khasaaro sababay oo ka dhacay dhinaca xuduudda labada dal ay wadaagaan isku dhaca labadan dal ee heesta hubka nucliyerka ayaa midkii ugu xumaa ayaa ahaa midkii ugu xumaa afartan sano kadib markii dowladda indiya ay sheegtay dagaalka xadka ka dhacay ay ku dhinteen inka badan labaatan askari oo ka mid ahaa ciidankeeda ilaalada xuduudaha qaar kalena la qafaashay shiinaha ayaa ku eedeeyay indiya inay ku xadgudubtay xadkeeda mana aysan sheegin in khasaaro uu soo gaaray eric kanakow oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobey ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya iskahorimaadka iyo weliba xiisada ka dhex taagan dowladaha shiinaha iyo indiya ee ka jirta dhinaca xuduudda labada dal ay wadaagaan waxaana uu sheegay inay ugu baaqayaan xaaladda la qaboojiyo waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda halkaasi ka jirta islamarkaana ay taageerayso xal nabadeed in la helo warkii subaxnimo ee radio muqdisho anaga intaa ciduu segay cidibka heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net